Tababarkan oo lagu baran doono sida loo qaado wareysiyada, samaynta sheekooyinka xiisaha badan, anshaxa warbaahinta, ayaa loo furay shaqaalaha idaacadda Beerlula ee magaalada Beledweyne kaasoo socon doona muddo afar maalmood ah. Qabashada tababarkan ayaa waxaa looga gol leeyahay sidii kor loogu qaadi lahaa xirfadaha saxafiyiinta idaacadda, si ay u soo saaraan sheekooyin iyo barnaamijyo xiiso geliya dhageystayaasheena. Agaasimaha raadiyo Beerlula Cumar Yuusuf Aadan ayaa ka warramaya nuxurka tababarkan.
waa mahadsantaha bilaal tababarkan oo lagu baran doono sida loo qaado wareysiyada sameynta sheekooyin xiise badan iyo anshaxa warbaahinta ayaa loo furay shaqaalaha idaacadda beerlula ee magaalada beledweyne kaasoo socon doona muddo afar maalmood ah qabashada tababarkan ayaa looga gol leeyahay sidii kor loogu qaadi lahaa xirfadda saxafiyiinta idaacadda beerlula si ay usoo saaraan sheekooyin iyo barnaamijyo xiise geliya dhageystayaasheena maahan tababarkan tababarkii ugu horeeyay ee loo qabta shaqaalaheena iyadoo ay jireen tababaro kala duwan oo sidaan oo kale loo qabtay waxaanaan xoogga saarnaa yacni inay shaqaalaheenu ay noqdaan kuwo tayo badan soo saara barnaamijyo iyo warar xiise geliya dadka iyaga ku xiran tababarkan ayaa marka lasoo gabagabeeyo waxaan isleenahay shaqaalaheena waxay ka heli doonaan aqoon ku filan oo yacnii isleenahay waa ay ka maqneed waxayna ku dabaqi doonaan markaasi shaqooyinka ay bulshada ay u hayaan Qaar ka mid ah saxafiyiinta ka qaybgalaya tababarka ayaa ka warramay doorka uu ka qaadanayo fahamka shaqadooda.
bismillaah magacaygu waa sacdiye maxamed maxamuud waxaa ka mid ahay waliyaashii ka faa'iidaystay tababarka oo socdo labo maalin waxyaalaha ka faa'iida waxaa ka mid eh kow sida loo sameeyo warbixinada iyo sida loo sameeyo lidadka iyo sida qalabka idaacadda
waayahay muhiimadda uu idin leeyahay tababarkani maxaa ka mid ah
muhiimad badan ayuu noo leeyahay sababtoo ah tababar markaa ka qayb qaadanaysid aqoontaadii ayaa kor loo qaadayaa marka waxaan rajeyneynaa inaan waxyaalo badan ka faa'iidno oo awalka horeta naga dhimanaa aad baad umahadsan tahay bilaal magacaygu cabdimajid aweys tababarkan wax badan aan ka faa'iidinay maalinkii labaad oo noo socdaa waan ku faraxsanahay waxyaabaha aan tababarkan ka faa'iidinay sida loo sameeyo warbixinada tusaale jaangoyta mawduuca warbixinta laga sameynayo fikradda sheekada oo dabcan sheekada halkaa kasoo sameynayso iyo dadka ku dhageysanaya sheekadaasi sida ay ula falgalayso ama ay u qusayso halkaa sheekada ka soo qaadanaysid ama aad ka sameynaysid runtii aan isleeyahay wax badan ayay ka bedeli doontaa shaqadaada maadaama mowduuc muhiima uu yahay tababarkan maanta noo socday muhiimad wanaagsan uu inoo leeyahay shaksiyan sababtoo ah shaqadaan qabtay iyo tababarkan ayaa dabcan isku xiran runtii waxaan rajaynayaa in wax badan oo hadda aan ka faa'iiday iyo wax kale aan kasii faa'iidi doono markuu soo gabagabowno insha allah aan dabcan dib ugu celi doono shaqadayda maamulka idaacadda beerula ayaa markasta howlwadeennada idaacadda u qabta tababaro kor lagu qaadayo aqoontooda si ay ugu soo dhalaalaan shaqadooda